dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtanaysi kastoo maqal raad iyo hadaado idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada oo habeen kasta hadahan kale aad dhegaystaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo baron gobac ku leefsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gormago-anin gegan iyo allow geed qalalay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi labeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagolanta kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomayn in iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacanoo wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo talaadaha arbaca ay soo gelayso taaradanay ku astaysan tahay saddexiyo labaatanka bisha afraad ee abril sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxyaaba caawa barnaamijkan aad ku dhagayso doontaan waxaa qayb ka noqon doona saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhagayso doontaan waxaa qayb ka noqon doona axmed maxamuud xasan baasto oo ah madaxweynaha garabka cadaado ayaa wuxuu idinkun u jeeshay xisbiyada siyaasadeed ee maalinka shil ahaa shirka ku yeeshay dalka kenya waad maqli doontaan gorrow waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhagayso doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa howlgal dad badan lagu soo qabtay oo maanta ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay ka sameeyeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose howlgalkaasi qorshaha laga damacsanaa ayaan xog iidankahana waan idiin soo gubi doonaa gorrow qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhagayso doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa xukun ku riday saraakiil ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda oo ay ku eedeeyeen inay galaan musuqmaasuq waxaan idiin soo gubi doonaa saaxiibayaal gorrow faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay shirkii xubnaha mucaaradka ay ku yeesheen magaalada nairobi ee dalka kenya la taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya wuxuu shaaca u ka qaaday qorshaha ku dugnaa shirkaasi soo gabagaboobay shacabka soomaaliyeed aragtida ayay ka muujiyeen waad maqli doontaan goorro faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona shirkii culummada soomaaliyeed oo dhowrka maalmood ee lasoo dhaafay ka soconaya magaalada caasimada ah muqdisho ayaa galabta lasoo gabagabeeyey waxaana laga soo saaray warmartiyeed waxaan goorrow idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona shir looga hadlaya arrimaha federaalka oo loo maalmada socday ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe caasimada puntland waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal xog la xiriirta arrimahaasi sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij shanca wax ku dhagaysan doontaan heesta waa su'aal daaweyne dalkaya iskale
qodobadaasi soo koraya barnaamijkan caawa aad ku dhagaysan doonteen barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tebi doona anigoo xasana cumar raxmed ibraahim saxiife ayaa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar laayaya qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn habeen wanaagsanad ilana saaxiib yalraad iyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan kusoo dhadada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa jubbaland taliska hay-adda nabadsugudii sirdoonka jubbaland iyo nisa ayaa galabtay waxa ay sheegeen in laba sargaal oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay isku soo dhiibeen maamulka degmada bahar dheere ee gobolka gadow maamulka jubbaland ayaa sheegay in mid ka mid ah saraakiisha ka tirsan al-shabaab ee iska soo dhiibay degmada bahar dheere ee gobolka gado lagu magacaabo aadan coobe oo loo yaqaana maxamed qani isagoona ahaa kuwa aada loogu yaqaana deegaanada maamulka jubbaland war kooban oo lagu daabacay bogga hay-adda nabadsuuda sirdoonka ee jubbaland ayaa waxaa lagu yidhi laba sarkaal oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay isku soo dhiibeen maamulka degmada bahar dheere ee gobolka gado mid ka mid ah ayaa la sheegay in magaciisa aadan coobe oo si weyn loogu yaqaano deegaanada jubbaland ayaa lagu yidhi warkaas kooban oo lagu daabacay bogga hay-adda nabadsuguda sirdoonka ee maamulka jubbaland ciidanka maamulka jubbaland waxay sheegeen in isusoo dhiibidda raggan ay timid kadib markii la xaqiijiyay howlgal ka socday degmada baardheere iyo deegaanada hoos yimaada kulan wacan wanaagsan ilana saaxiibyal raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan wixii waraha ku soo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijka dambe ee soo socda markaana magaalada caasimaddahi muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay shirkii magaalada nairobi ee dalka kenya ay ku yeesheen xubnaha ugu badan ee mucaaradka ku ah dowladda federaalka soomaaliya uu gaasho maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka nairobi waxaa xubnaha ku shireeya ay ka koobnaayeen siyaasiyiin xildhibaano iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka shirkaas ay ka soo saareen qodoba ay ku dhaliileen dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfinta xukuumadda federaalka soomaaliya daari maxamed geelle oo ka qaybgalay kulan ka dhacay magaalada caasimaddahi muqdisho ayaa ugu baaqay xubnaha ku shiray dalka kenya inaysan ku fogaan mucaaradnimada daar maxamed geelle wasiirka wasaaradda warfafinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in xubnaha mucaaradka ah looga baahan yahay inaysan orodka ka badin mucaaradnimada haddii aysan ka tanaasulin maadaama sida uu sheegay ay wadaan isku soo dhowaasho shacabka soomaaliyeed ah daarin maxamed geelle wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqay mucaaradka hanka siyaaseed leh inay la fadhiistaan dowladda federaalka islamarkaana laga wada hadlo waxyaabaha la ysku hayo sidoo kale waxa uu sheegay inuu ku baaqayo in la fiiriyo danta ummadda soomaaliyeed oo muddo badan dhibaatooyin kala duwan ay ku jireen
mararka kaliya mustaqbalka soomaalidu u dhifaya waxay ahayd mararka ay koraysay isqaadashadu mararka ay yidheen xanafta carabka xanafta loo yaro mararka ay dadku ku qanacsanaayeen madallada ay leeyihiin madasha ay leeyihiin ay xukunka iskaga sugaan culaysyada ugu badan marka oo aan wajahayno waxaan uga bixi karnaa inaan galno xiwaar furan waayo waxaa la isku haysa haddii ay yihiin dowladnimada siday u socanaysay sida loo hagayay sida oo oo wax loo kala sugayay sida laysu xakumayay waa dad waxooda leh dadku markay waxooda leeyihiin hababka ay wax ku wadaagaan waxaa ugu muhiimsan inay soo fadhiisaan marka kan wax tarto iyo wax laga tarto soo fadhiisto ayaa asal ah waxaa nala siman siyaasiyiinta maanta jooga markaan nahay amba anagoo wasiiradii dadka xilka haya ah ha noqoto amba dadka xanaanka ah waxu wadala diida ama mucaarado dheh amba dadka hanka hogaaminta qaba dheh waxaa nala siman inaan isoo fadhiisano oo aan ka wada hadalno xilliga annaga xilkuna saaran yahay soomaali ahaan amba generation ahaan oo daayartaa weli ciid xil kuma saarna inaan annagoo isla jirno generation kale oo hawshan nagala wareego midka dibadda jooga dibadda ma joogi doono midka gudaha joogana gudaha ma joogi doono midka gudaha joogo oo talada haysay annagoo kale inaan bidinta wax u reebno oo wax la isugu yimaadaan la ka rabo midka banaanka joogo hanka hogaaminta ku jiro inuu yimaado rabana kamaa tadiinu tudaan sidaad yeesho unbaa loogu yeelayaaye dhaqan mucaaradoo quman inuu sameeyo ayaa laga raba annagana dhaqan talin oo qurxan aan samaynaan la ka raba haddii annagana laga waayo dhaqan talin oo xun oo quman bawdha u taalay noqonaysaa taariikh ay la soconaysa haddii iyaguna dhaqan mucaarad oo quman oo birinta midka waa haddii ilaahay siiyo mucaaradoo ku imaanaysa dhaqan dhaqan quman aysan horseedin iyo aadaab iyo anshax siyaasadeed anshax qofeedka hadli maayo aysan samayn iyagana waxaa way imaan doona kuwo oo gabarkaaba ugu fadhiyo oo oo waxay dhigi jireen oo xoogaa lagu daraykiisay yeeli jireen oo xoogaa lagu sii kordhiyey ku yimaado marka fariinta aan rabo inaan dira waxay tahay wallaahi waxaan isqaadashahay inaanay loo furmay oo aan la kala adkaanay oo ka kaa horeeyo oo qaawiso aysan labis kuu noqonayn kan ilaahay soo wada celin tagtana aadan ku guulaysanin marka waxaan rabnaa annaga dowlad ahaan hadda waxaan wadnaa xanaan ah isugaadin waxaan damacsanaha qorshe ahaan waqti dhowaan arki doontaan xanaan isugaadin ah marka dadka hadda oo dowladaha inta tagay aan dareemayn inay sii fogaanayaan waxaan leenahay meeshaan loo balaynaysin ma jirno inaan wax sii u yeernaan rabnaa in la isu imaadaan rabnaa yan maxaa ihahda baabuur isniidkaa laga badin haddaan la yeelin maxaa yidhahdaa soomaalidu laba dhaxal isku haysato intay isu jirtaa lama yidhahda dadkan oo dowladda xukunka ku haysto dadkii nala lahay wa annaguna waxaa nahay dowladda kaliya ay adduunka ku leeyihiin waxa soomaali macaalada arkaysaa hal wasi warfaafinada dhawaan daayir maxamudgeela la yidhahdaa ogaan hal wasi warfaafinada dhawaan khadiijo maxamudgeeliyaa la yidhahdaa kahorna hal madaxweyne leeyihin oo rasmi ah oo adduunyadu ogosha maxamed cabdullaahi farmaajo la yidhahda laakiin iyaguna waa sheerlayaal waa dad waxaan hayno wax ku leh oo nala leh oo yeelan jiray yeelan kara dowladda laakiin annaguna maamulka inuu naga xumaado ma aha maa naga xumaanay waa buuxinaynaa iyagana sugitaanka iyo maaragtay inuu ka xumaado oo dhali karka ay ka badiyaan ma aha
daar maxamed gole wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo xalay hadalkaas ka sheegay shir uga qaybgalay xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimadda ee muqdisho dhinaca kale la taliyaha madaxweynaha ee dhanka siyaasadda salaad cali jeelle oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ka hadlay shirkii shalay ee dalka kenya ay ku yeesheen xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda uu gaasho maxamed cabdulaahi farmaajo salaad cali jeelle wuxuu sheegay in shirka nairobi uu ahaa mid lagu duminayo dowladda federaalka islamarkaana beesha caalamka la tusinayay in soomaaliya ay dib laabatay oo aan waxba ka jirin sida ay wax u sheegeen sidoo kale salaad cali jeelle waxa uu mucaaradka ku eedeeyey inay fowdo ku wadaan dowladda islamarkaasna wuxuu shacabka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada ummadda soomaaliyeed isagoona ka dalbaday in layska ilaaliyo kooxda argixisada ah siduu hadalka u dhigay maanta oo aada og tihiin ummadda soomaaliyeed marxalad ay ku jirto roob tuug oo jiilaal lagu jiro oo dadka soomaaliyeed ay maalin walba alla baryaayaan oo aada og tihiin mataqaanaa inay dadka reer baadiyaha ama reer guuraagu ay u baahan yihiin in la gacan qabto alla barigana mataqaanaa si dhab ah loogu gacan siiyo laguna tirtirsiiyo si ay arrintaas rabbigood ay u baryaan in maanta inta dalal kale la tago oo dalka soomaaliya aan ahayn in maanta mataqaanaa niyad jab shacabka soomaaliyeed lagu rido aad iyo aad aan uga xunnahay runtii arrinkaasna waxaa waaye waa mid aan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel ay joogaan dibad iyo gudaba ha ka digtoonaadaano maxaa yeelay maanta ummadda soomaaliyeed libinteedii inay soo ceshatay rabtaa qiimihii ay caalamka ku laheyd markaan shirkaas aan intaas ka idhaahdo waxaad og tihiin maalmihii lasoo dhaafay in qarbudaad iyo qaraxyo iyo dhiigga soomaaliyeedoo la daadiyo inay argagixisadu ku howlaneed isla markaasna ay damcinayaan dad inay dalka soomaaliya ay dowladda soomaaliya ay ku wiiqaan taas runtii aad iyo aadaan horay uga hadalnay aad iyo aadna waxaan uga mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed haddii ay yihiin kuwa mataqaanaa ahlucal xalwal caqdiga ah iyo kuwa maanta mataqaanaa brofeshinaalka ah ama kuwa mataqaanaa nolol maalmeedka la xarbinaya inay arintii ka jawaabeen ayna fahmeen waxa lala damacsan yahay ayna baaqeenii aan jeedinay oo ahaa in arinta la dejiyo midnimada shacabka soomaaliyeedna la adkeeyo dowladda soomaaliya iyo shacabkuna ay wada shaqayn yeeshaan sida ay uga jawaabeen aad iyo aadaan iidana uga mahad celinaynaa runtii arintaasna waxaan rabnaa inaan qeyb libaax ka qaadanno oo shacabka haddii dhibaato ay la soo diristo annii ay u suurtogeli weydo sida ugu degdegta badan inay dowladooda u helaan oo ama ay ay mataqaanaa ay dhibka soo gaaray cid ay mataqaanaa u sheegtaan haddii ay u soo gaari waayaan waxaan diyaar u nahay maadaama aan annagu siyaasadda ka shaqayno howl kaloon leenahay aysan jirin inaan meelaha ay u baahan yihiin inaan gacan ku siigno oon dhibka la qaybsanno oo hooyada iyo aabbaha soomaaliyeed oo dhibaatadaasu soo gaarta aan lana xanuunsanno meesha mudan yahay meeshay mudan tahay iyo xafiiskay mudan tahana inaan uhorkacnoon la galnona waa u ballan qaadaynaa maadaama ay yihiin dad qiimo leh oo oo maanta dowladnimo inay dalkooda ka hirgasho diyaar u ah dowlad haddii ay jirto mucaaradna ou jiriyo oo meeshay wax ka dhiman yihiin ka toosiya dowladduna ay iska saxda markaas meelahaas waad og tahay muddo badanaa marka mucaaradkaanu soo jiriyey dowladdaba markii la magacaabay ilaa haddeer sidii loo ridi lahaa ayaa lagu howlanayo arrinkii markuu suurageli waaye marka oo marka ay timiday meel marka wax walba ay caddaadeen oo shacabkii soomaaliyeed ay u caddaadeen ilaa maalin walba hadalka haddii lagu soo celiyo damiinku xataa waa fahma ay waxay caddaadeen marka kelimadan uu madaxweynuhu nasteexada ula jeediyey ama uu ula jeediyey fursado inay jirto mucaaradka fursado inay u jirto toosina oo ku muujiyey waxay marka uga jawaabayaan waxa loo yaqaano kelimatulxaq yuriidu biha albaatil madaxweynihii maadaama uu yidhi mucaarad waa loo baahan yaha tala hana la siiyo taladii waxay u dhiibayaan marka ay soo jeedinayaana waxay naqatay mid dhehaysa waxaad hadda haysatiin meesha ha ka baxaan waa xukuumad ma ogta waa hadda socda oo oo dowladnimada wadnaheedu waa xukuumadda oo laga rabo shay walba adeega bulshada amniga siyaasadda iyo dhaqaalahaba iidaa laga rabaa waxaa muhiimkaana waa iyaga meeshaha laga bixiyo ee hadda kadib xukuumad hala aas-aaso idoo dowladda inteedii badneeday ay ay qaadatay muddadii afarti sano aheeday laba sano iyo ay marayso wuxuuna afar sano ay yihiin taas marka waa kelimatulxaq yuriidu biha albaatil waa meesha aan leeahay min idlaaq ilbacdi wa iraadat lkulli macal madaxweynaha ku jira waxay rabaan marka dowladnimadii dhameedba inay isku qarbudanto oo haddii ay xataa xasan cali khayre ay ula jeedi lahaayeen kaliya waxay ahaa laheeday ma og tahay mucaarad oo ra-iisul wasaaraha ku wajahan laakiin waxa dhan ay ku wajahan yihiin
barnaamijka xolashada ureysada ayaa dhegeysanaysaan raad iyo xadaado ayuuna idinkaga imaanayana axmed maxamed xasan baasto oo ah madaxweynaha garabka cadaado dhowaan ay doorteen oo ku sugan magaalada caasimada muqdisho in ka badan afar bilood ayaa shir jaraad oo maanta ku qabtay magaalada caasimada muqdisho waxa uu idin kule u jeedshay xubnaha mucaaradka ah ee maalinka shil ahaa shirka ku yeeshay magaalada nairobi ee dalka kenya wuxuuna ku eedeeyey in ay yihiin xubno qaran dumisa bismi illaahi raxmaani iraxiim maalmahan dambe runtii waxaa socday shirar ka socda nairobi waddanka kenya runtii waxaan u arkaa shirarkaasi inay yihiin kuwa lagu marin habaabinayo ujeeddadooduna ay tahay in la fashiliyo dowladnimada ka jirta dalka soomaaliya sidaas daraaddeed waxaan qiraynaa in dadka wadaahi ay yihiin kooxaddan leey ah oo abuuraya caqabado is-hortaagna ku noqonaya dowladnimada soomaaliyeed kuwaasoo raba inay marin habaabiyaan shacbiga soomaaliyeed laakiin dadka soomaaliyeed waxa ay runtii ay xog ogaal u yihiin burburka dowlad la'aaneed oo ay soo mareen dhibaatooyinka gaaray shacbiga soomaaliyeed ujeedda la'aantii laga dhaxlay danaha dowlad la'aaneed runtii cid ka yeelaysaahi ma jirto waxay diyaar u yihiin inay ilaashadaan sharafkooda iyo dadnimadooda waxaan kaloo qirayaa oo aan soo jeedinayaa kuwaas doonaya inay fashiliyaan dowladnimada dana gaarana wata oo u adeegaya dowlada shisheeye cid ka yeelaysaa inaysan jirin cid oggolaanaysaa inaysan jirin waxaan diyaar u nahay in cid kasta oo wax tabanaysa ay sheegato cid kasta oo dan sheeganaysa inay soo hor istaagto mujtamaca laakiin siyaasado lagugu adeegayo dana dowlado kaleta in dalkan la keeno cid oggolaanaysaa ma jirto waxaan kaloo beesha caalamka u soo jeedinayna inay ka fakeraan maslaxadda dalkan iyo danaha soomaaliyeed inaysan qaabilin kuwa leh ujeeddo guracan oo dana shisheeya oo doonaya inay dal dhan xasarada ka abuuraan diidaan dowladnimadiisa u adeegaan wax aan jirin marka waxaan leeyahay oo soo jeedinaya oo hadalkaygan maanta uu ku saabsan yahay soomaaliya dhib intii ugu filan way soo martay dullinimo iyo darxumo iyo wax allaale iyo waxaan la soo aragi ma jiraan maanta waxaa u jirta dowlad soomaaliyeed oo aan kumeel gaar ahayn waxayna u shaqaynaysaa si hagar la'aan ah cid wax ku kabta maahane cid diidan cid wax ka qaadanaysaahi ma jirto aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa waxaana kula talinayaa bulshada soomaaliyeed oo maalmo dhoweyd la qarribay oo lagu qarribay bannaanbaxyo liddi ku ah dowladnimada inay ha ogaadeen inay ahayd fikrado loogu adeegayay dana shisheey shirar ka socdaahina cid ku matalaysa iyo cid laga yeelayo qarribaad ma jirto waxaan leeyahay dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland dadka matalaya oo shirkaas joogaah shacbiga ay matalayaan oo ku nool gobolladaasi inaysan yeelin ujeeddo soomaali ku reebaysa raad xun ama taariikh xun oo mugdi ah inaysa qaadan baan iyagana kula talinaya waxaan leeyahay soomaaliya in la garab istaago oo la taageero si ay uga baxdo caqabadaha horyaalla ee colaadaha iyo dhibaatooyinka waxaa intaasii dheer oo wax laga yaabo ah oo qof soomaaliyaho qaadanaya uusan jirin sagaal iyo tobankii bishan waxaa lagu baaqay shir looga hadlayo amniga qaranka soomaaliyeed kaasoo ah badbaadadii dalka xasilintii dalka nabadayntii dalka ujeeddada shirkaasi shir ka muhiimsan oo jiraa ma jirin waxay aadeen shir lagu docfaruurayo dowladnimada shir lagu duminayo dowladnimada shir aan maslaxad iyo dani ugu jirin danta soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed cid yeelaysaahina ma jirto cid oggolaanaysaahina ma jirto dowladaha ka soo jeeda imaaraadka iyo oo dalal islaam ah oo dalal waaweyn ah haysta nabadgelyo iyo xasilooni iyaguna soomaaliya waa dal islaam ah waa dal weyn oo maanta ka soo baxay dhibaatooyin yaysan ku abuurin fawdo iyo khalkhal iyo dhibaato iyo dibudhac ha ka shaqeeyeen dalkan sidii uu addimadiisa isugu taagi lahaa u qabsan lahaa horumar iyo nolol intaas ha kala shaqeeyeen hana ka daayeen wixii wax u dhibaya qarannimada soomaaliyeed wixii wax u dhibaya dowladnimada soomaaliyeed wixii wax u dhibaya dalka iyo dadka wixii wax u dhibaya jiritaanka shacbiga soomaaliyeed inay ka naxaan baan xaq ugu leenahay maahane inay abaabulaan kuwa doonaya inay kala gooyaan oo kala dhantaalaan inay garab siiyaan waxay caqabad ku tahay dowladahoodii waxay caqabad ku tahay islaamka waxay caqabad ku tahay dadka soomaaliyeed oo muddo badan ku soo jiray dhibaatooyin waxaan leeyahay soomaaliya qof kasta oo muwaadinoo dhegaysanaya ha u istaaga sidii dalka loo kaabi lahaa loona taageeri lahaa dowladnimada soomaaliya soomaaliyana ay uga bixi lahayd caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira wabilaahi towfiiq axmed maxamed xasan baasto ayuu kaas ahaa oo eedeyntaas u jeedinayay xisbiyada siyaasiyeed ee maalinka shilaha shirka ku yeeshay dalka kenya raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan qaar ka mida shacabka nool magaalada caasimaddaah muqdisho ayaa iyaguna aragtidan ka dhiibtay shirkii shalay kusoo gabagobay dalka kenya horta waxa ay meesha u tageen waa burburin inay dowladda burburiyaan oo ay nagu celiyaan waxyaalihii aan ka soo gudbinay qabiilkii iyo qurubkii iyo burburkii iyo dhibaatadii soomaaliya ku dhacday inay dib ugu laabatay ayay rabaan gacan shisheeyana waa ku jirtaa oo imaaraadkii iyo dowladaha kenya ay labadaas ugu horreeyaan macnaha dhulalkeennii iyo baddeennii ay rabaan inay ku xalaashadaan waana caada qaatayaal sidaan u arko aragtideyda inay macnaha dulinimada ay qaataan waddan annaga hadda kenya marka la yidhaahdo meelo badan baan uga horreynaa xagga nabadgelyada haddii la yidhahdo xataa xoogaa iyagoo waxaan haysta oo soomaalida dhexdeeda ah oo laga heshiin karo laakiin kenya laftigeeda waa nabadgelyo lama dhihi karo waxa ay ku nooshahay maalin walba soomaalida ku nool iyo dadka ajaanibta ah waa lagu laayaa waa lagu dhibaateeyaa marka dowladda annaga laftigeena aan yasayno oo hoos u dhignay iyagu ay u tagaan oo ay ka dalbadaan waa wax macnaha shamful ah waxaan qabaa dowladda federaalka ee meelo badan inay ku guulaysatay amniga inay waxyaalo badan ka qabatay waxaan qabaa dowladda federaalku inay tahay meesha keliya ee noo burqanaya soomaaliya maanta soomaali la rabo inay macnaha gacanta ku dhigto horta shirkan nairobi ka dhacay aanay fikir ahaantayda xisbiyadu waa shiri kara oo dee dal dimuqraadiyaanu nahay dalkadi taliya haysta mani waa dal furfuran baynu nahay oo freedom of speecha oo siyaasadiisu furfuranta marka haddii saddex xisbi ama afar xisbi ay shiraan daad miis macnaheedu ma aha in waxa weeyaan dhibaatooyin ay keenayso laakiin qaabka ay u muuqday shirkan u muuqday nairobi ka dhacay qaabka uu u muuqday ayaa wuxuu ahaa qaab yacni dowladda lagu xumeynaya oo qaran dubisnimo ah aniga fikir ahaantayda shirkaas iyo hadalladii maalmaha dhowto mucaaradka ka soo baxayayba waxaan u arkaa iyo weliba in lagu dacweeyey dowladda beesha caalamka waa qaran dumisnimo weeyaan ani fikir ahaantayda waayo dowladdani waa dowlad waxa weeyaan curdina oo hadda soo kacaysa in gacmaha la qabto oo wixii ka qaldanna xaajood iyo walaalnimii soomaalinimo lagu dhammeeyo ayaa qurux badan laakiin in la yidhaahdo beeshii caalamka waa la isku dacweynaya maxaa aynan dhex yeelan horta isku dacweynayna innagaaba dalkeenu maanta burbursay oo u baahan inaan ka soo saarno maarata godka ku sii socdo marka shirkaasi qaabka u dhacay anigu waxay iila muuqataa inuusan ahayn mid soomaalinimada u dana
bismi illahi raxmaan raxiim war sidaa soomal waxaa tidhaahdaa marka hore filixin maxaad baan soo xaaraan xuski saaxun baa la yidhahdaa sida waxa weye markii u horeysay nimankii soomaaliyeed ee xildhibaanada loo soo doortay oo dalkan inay ka saaraan dhibaatada ka saaraan loogu talagalay dalkan burburay meesha fogaaray muslim gaala mid aysan loo kala xarin qolowba waxaa dhibteeda ka faa'iidaysanayso nimankii hawshaa loogu talagalay annagu waxaan ka fiirinay moogta inay shaqadooda qabsadaan laakiin wax aanaan garanay iyo dawladda annaga naga liibta naga hooseeya oo annagu waxa weye aan gacan siin jirnay annagu aan gacan siin jirnay inay maanta yidhaahdaan waa idin gumaysanaynaa waa idin burburinaynaa in lacag fadhiisto xaaraan weeye waxaannu aad iyo aad uga xunna nimanka madaxa sheeganaya oo soomaaliyeed oo hadda dalalka ku yidhi waa idin gumaysanaynaa haddii kale waxa weyna burburinaynaa sida imaaraadka kale uma qarin mayno yaa iyo kenya oo kale uma qarinayo dalalka noocaas nimanka fadhiya horta annagu aad baan uga xumaa kuwaas waxaan leeyahay Soomaaliya loo fiirsan leeh teeda kale waxaan leeyahay Soomaaliya hal xisaabtamo kala fiirsan leeh nin kastoo xil loo dhiibta xilka loo dhiibo hal lagula xisaabtamo talabo qaada hal ogaado kuwii shalay badda gaday soo ma garan ayaa maanta wax soo horboodaya ma xaq ma ahan waa xaraan waa xaraan waa xaraan ee shirka dhacay Nairobi ma ahan shir Soomaali danteeda ay ku jirto Soomaali dad soo soo laayay soo daalay labaatan sano isbaabi'inayay soddon sano isbaabi'inayay beesha caalamka iyo carab ay u heshiisay carabta qaliishka dhaqaalihii oo maaragtay soomaaliya ay qabsa khaliijkan aragtay oo sacuudiga iyo imaaraadka dhibaatooyinka ay ka shaqaynayaan soomaaliya oo lacag ku bixinayaan ay ku dhibaateen somalia inay bahdilanto shidaal yeelan macdan yeelan sharaf yeelan ka shaqaynaya weeye wax soomaaliya u danayna maahan arrintaasi ma qabo dowladda waa shaqaynaysaa aad bay u shaqaynaysaa way dadaalaysaa dowladda soomaaliyeed ee waa ogtihiin soomaaliya inay islaynayso oo shabaab iyo dadkii maaragtay cadowga bannaanka tuurihiin ilmaha laynayaan hooyooyinka laynayaan gabdhaha dhulka xaaqi laynayaan hadda iyo badda hadda kadib wax fashi laha ma jiraan waxaan soo jeedin lahaa dalka in la qabto oo dhagarta carabta iyo lacagta ay ku bixin iska dhaafo oo somaliland baan soo jeedin lahaa arrinta somalilandna somaliland oo somaliland waxay camaal ugu xirnayd carabta haddana carabta u shaqaynayaan dhawaay yow fikirkaanugu fikirkaan waxaan uga qabaa inay khaldiin carabta dowladda nabadii nololaan taageersanaa haddana nala shacabka soomaaliyeed ee dhallinyartaba taliyo ammaanka ilaahi unbaa sugi karaa wax farmaajo sugi karaa maaha markaa niyow war soo dhaweyn anugu markaa farmaajo waan taageersan lahay
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dad yuuqubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dad yuuqubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba
raadiyaha hadaadada ayaa dhegeysanaysaan markaana magaalada garowe caasimada puntland maxkamad ku taalla magaalada garowe caasimada puntland waxaa maanta ah xukun ay ku riday sarkaal ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda ee puntland maxkamadda darajada koowaad ee maamulka puntland ayaa xukun iyo ganah lacageed isugu dartay sarkaal horey uga tirsanaa wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland kaasoo musuqmaasuq lagu soo eedeeyey ninka lixlabaatan sana jirka ah ayaa ka tirsanaa qeybta daqli aruurta ee wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland waxaana eedda loo haysta ka mid ahaa lunsiga lacag dhan laba kun toddoba boqol konton iyo kow dollar saameynta warqado been abuur ah oo lacaga uu ku qaadaya iyo eedeymo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee maamulka puntland abuukar cabdinuur jaamac ayaa cawaale maxamuud sheekh ku xukumay afar sano oo xabsi ah iyo bixinta lacag ganaax ah oo gaaraysa shan boqol oo dollar wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland xasan shire abgaal ayaa xukunka kadib sidan warbaahinta u sheegay sida aad ogtihiin maanta waxaa maxkamad la saaray nin ka tirsan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo buug aan sharci ahayn ku jaray lacago faalsaa ku jaray oo la baaray kabacdi maxkamad la geeyey maxkamaddii ay xukuntay macnaheedu waxa weeye qof kasta oo shaqaalaha wasaaradda ka mid ah oo dembi gala oo corruption ah lacag la dhunsaday ah hanti dowladeed oo la qaatay ah inuu qof waliba uu la kulmayo ciqaabta uu leeyahay macnaheedu weeye waa signal aan maanta bixinay oo u bixinay cid kasta oo ku hamiyeysay ama ku hamiyeysa inay hanti ummaddu leedahay ay dhunsato waxaan ugu baaqayaa dhammaan shaqaalaha dowladda puntland keliya maaha wasaaradda maaliyadda dowladda puntland waxaan ugu baaqaynaa in ay ka digtoonaadaan in sharaftooda iyo magacooda iyo dadnimadoodu ay dhunto qofku haddii la xiro oo lagu xiro inuu hanti ummadee dhunsaday hadhowna waxay u galaysaa faylka mana noqon doono qof dambe oo ummaddu aaminto oo wax loo dhiibto si aysan taas u dhicin hadda waa yar tahay nin baa la xukumay intiina kale waxaan ka codsanaynaa inaad iska ilaalisaan oo aad ka digtoonaataan shaqaalaha wasaaradda waxaan aada ugu mahadcelinayaa maxkamadda darajada koowaad xeraaliyaha iyo dhammaan dambibaarayaashii ka shaqeeyay hawsha tan oo waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa madaxii turbataariyada gobolka bari oo howl fiican ka soo qabtay soona qabtay isagu ninkan buuga ka soo saaray meeshii uu ku qariyey oo ka soo saaray ninkaasna aad baan ugu mahadcelinayaa turbataariyada waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa dhammaan ciddii ka shaqaysay in ciddii qalad gashaa lasoo qabto oo maxkamad la keeno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland xasan shir abgalle ayuu kaasi uu ka hadlayay xukun maanta lagu riyay sargaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda kaasoo lagu eedeeyey in uu geystay xatooyo xoolo dadweyne wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaale dadka xun
qaladka dembigaygaale iyaga oon ka qoomamayn ibliisku isii qurxiye weliba iyagu isla quman
barnaamijka xulashada wareysada ayaa dhegaysanaysaan raadiyo cadaado ayuu inka imanaya markaana cadaado waddada u dhexaysay cadaado iyo galansoor ayaa waxaa ka go-day meel buunda ah oo lagu talagalo biyuhu inay ka gudbaan buundadaas dhisitaankeeda ayaa waxaa isku xilqaamay cabdisaaq warsamo guuleed oo asuu ka mid a dadka deegaanka wuxuuna sheegay in dhisitaanka waddadaasi ay kor istaageen maamulka degmada cadaado ejar uga raadiyo gurmadna ay u noqoto markaan ka shaqaynaya muddo saddex beriya ayaa waxaa ii yimid guddoomiyaha degmada cadaadood tootoole maxaad qabanaysaa buu yidhi meeshaan dhisayaabaan yaa kuu diray cid hadla waxaan ku talagalay inaan ka ajirsano waxaana ka mid ahay bulshada ku nool deegaanka cadaado anaa isu xil saaray cidaan hadda hoos loo hoos tegayaana ma jirto ha ka shaqayn buu igu yidhi meeshaa haddaad ila shaqaynaysana ila shaqeey baan guddoomiyihii degmadaata haddaadan ila shaqaynayna iga tag markii anugu marka shaqadii waa joojiyey qalabkii aan dhismaha u soo gadayoo shubka iyo biraha ugu talagalay wuu qaatay kadibna wuxuu soo amray ciidanka baliiska lama dhisi kare buu yidhi waraysi dambe kadib hay-adaan la sugayaa buu yidhi meesha hadda tabarrucaada ku dhisaysa aduu saddex beriyaa shaqadu taagan tahay shaygii waa kan buundadii waad aragtaan inay go-an tahay dadka masaafirkaana waa ku dhib qabaa iyo gaadiidka maraya waddada intaba waddo kaleo xitaa loo sameeyey ma jirto oo ay ku wareegsadaan gaadiidku inta ay xitaa go'antaho tabarrucaad loogu sameeyey intaas ayaa marka waxaan u sheegayaa dadka deegaanka cadaadood ku nool inta islaamkaa oo dhan in ay u soo gurmadaan arrintaasna wax ka qabtaan si ayna dadku ugu dhibaatoono dhib intaa ka weynaayana dhicin afar iyo labaatan saac baa hadda gaari ku jiray wuu ka baxay marka dadka iyo dalka dadka u dhashay ayaanu leenahay ha usoo gurmadaan waxa ka qabteen meesha
adigu waxaad ka mid tahay dadka deegaanka sidaan ognahay maxaa dadaalla aad samaysay inta ay waddadani jibnay
waxaan sameeyey birtii wixii ku go'ay waan ka soo saar waxaan u diyaariyey jaygan iyo ciidan waxaan soo gadoo kale birihii shubka loogu talagalay markaan keenay na kadib guddoomiyaha dib u qaaday birihii oo meel aanu hadda geeyey garan maayo
waayahay meeshu waa waddo gaadiid baa isticmaala sidaan u jeedno malahan dhal looga dego amaba waddo kale oo la isticmaalo maxaad tusaale siisaa darawallada gaadiidka ku wada meeshan calaamado aad muujisay ma jiraan
waan muujiyey dhagaxna waan dhigay kontaroloojiyaalna waan ku xiray si aynan ugu qaldamin gaadiidka meesha safarkeedu ku cusub yahay ama wakhtiga hameenkii ah meel laga wareegsadayaan hadda ma aanan samayn oo macnaha ma inaan midaan un dedegjiyo un baan rab maya gaarigii koobaadoo ku jabay ee macnaha marka hore ku dhacay oo meeshuu la go'day wax ka dambeeya way ka roonaayeen oo gaadiid kaloo hadda dhib ku soo gaaray ma jiro laakiin hadday khatar ku suganta waxaan ugu baaqayaa dadku dalka ayagaa u dhashay iyagaa leh inayna qofna qof ku halayn qof waliba wixii sadaqo jaariyaha uu la bixi karo wixii gurmada ee, inay dalkooda dhistaan ayagu ayaan ugu baaqayaa gudoomiyaha degmada cadaadwe cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootooro oo idintaas loo jeedashay ayaa raad iyo hacdaada waraysigan siiyey raadiyo cadaada iyo dhammaan shaqaaliyaha waa mahadsan tihiin iyo jira- jira gaaca intooda sidaan wada ogsoonnahay ana hadda safar yar oo gaabanaan meel ku aaday muddo ku saddex maalmood maanta magaalada waa ka maqan insha allahu hadda aan wada soo gelaa mar dhow sidaan wada ogsoonnahay buundada inta aan wada magaalada ku sugnaa markay jirtay maalintay jirtay maalintii ka dambeysay waan tegey waa soo kormeeray maamulka degmo ahaanaan u tagnay isla maalintaas waxaan u yeeray Eh, sidaan wada ogsoonahay boon- jidka baabuur baa mata baabuurtana lacag baa laga qaadaa hal meel baana looga qaadaa Eh, hal qolaana ka qaada Eh, maamulka degmada lacag baabuurta kamana qaado haddii laga qaadana wax kama qaato marka maadaama mas-uuliyad baabuurta ka qaada lacagta ay jirto mas-uuliyaddii baan wacnay sida agaasime eh, cabdirashiid gurey gaadayar oo kale waan u yeeray waa ii yimid waan isku- iswaacnay aniga asagu muddadiiaan soo tusay waxaan barnaamijka inaan wax ka qabatiin laynka rabaa waa uu aqbalay haddana aniga isaga waa isoo raacnay injineer dhuudhiyaan wada labadeennu meeshiiaan tag geynay sidee wax looga qaban karaa is- isku sheegnay sidee wax looga qaban karaa sidaan wax looga qaban karaa sidaan wax looga qaban karaa Eh, cabdirashiid wuxuu anfacay la joogo inuu injineerku soo qiimeeyo Eh, qiimahana uu keeno Eh, markaasna shaqadii la qabanaayo Eh, anoo la joogu haddana isla markii wuxuu amray eh, cabdirashiid inuu jaygii iyo caradii lasoo rogo injineerkana wuxuu yidhi eh, materialkii iyo meelaan kaaga amrayaa aniga shaqadaas iyadoo halkaas eh, warkaa joogto oon weli ficil u gudbin ayaan deegaanka kasoo tegey Eh, marka intaas ayaan kala socday Eh, haddeerna de waan maqanahay Eh, mas-uuliyadda buundadaas in la dhisaahina waxay saaran tahay waa jid jidka ciddii wax ka qaaday saaranta Eh, wayna ogolaayeen intaan ka ogaa oo dad diidan oo waxba ka ha- dhisi mayno ma aana ahayn Eh, intaas ayaan ka ogaa jile mudane ee, dad ee, ka tirsan mid ka mid a ciidamada xoogga dalka ee, oo lagu magacaabo master calanguul waxa uu inoo sheegay inaad ka hor istaagtay dhisme oo halkaasi ka samayn lahaa maxaa ka jira arrinkaas
Eh, anigu hadee cangul eh, waa ii yimid wuxuu yidhi waxaan dhisayaa eh, haddaad wax dhisaydo anigu kaama hortaagniyaan idhi dee anigu cangulo hadda ka hor wax dhisaayana ma arag Eh, nin hadda anigu dhismana kuma aqaan saa u sheegtay ciidanka xoogga dalkan ku ogaa Eh, nin oo fiican oo dadka deegaanka ka mid ah waa yahay laakiin haddana isagoo wax dhisaayana ma ogeyn laakiin dhismuhu wuxuu rabaa mas-uuliyad iyo cid lagu ogaado iyo dhaqaaluhu rabaa aniga mas-uuliyadda eh, aan ku ogahay dhismahaasi waa wasaaradda maaliyadda ee dhaqaalaha ka qaada gaadiidka cangulna dhaqaale uma ohayn dhaqaalena looguma dhiibin waxaad hayda ku biiriyaan idhi ciddii wax dhisayda ku biiri intaas un baa isnidhi Eh, eh, hadduu asagoo wax dhisayana unta ciidan u diray kama joojin Eh, war buu ila yimid warkiina aniga war hadda aan fahamsana fahmay ma ahanayn Eh, haddeera ciddii wax dhisayda qof hortaagan la arag marka eh, barnaamijkaasi waa kaas Ee, mudane wuxuu sheegay in aad ugu goodiseen in la xiri doono haddii ee, howlaha uu ka wado uu sii wado sidoo kale ee, wuxuuna tusay ee, jaaye iyo waxyaaba alab uu- alaqab- qalab uu ugu talagalay shaqadaas Ee, ma jirtaa in aad ka hor istaagteen amaba aad ee, ku- kula taliseen in uu joojiyo arrinkan
horta aniga waa tegay cangul meesha wuxuu dhigay jay yar oo uu ka aruursho laba cantooba oo jaygii laamiga ka mid oo aan ku arka meesha iyo laba sakeeyo oo ciida bundana waxaas loogama shaqeeyo Eh, annaga wax aan qofka shaqadii qofkii shaqadii deegaanka qaban kara eh, diidi mayna laakiin wax shaqada la qabanayana caqabad ku noqonaysa waxna aan qabanayno shaqada lagu ca- lagu caqabadaynayo annaga ma ogolaanayna taas cidna uga soo saqi mayno ee, shaqada in buundadaas la dhisaayo waxay saaran tahay wasaaradda maaliyadday saaran tahay ciddii kaloo leh haddeer adugu inta u yeertid cangulkii adaa sheegaya anigu haddeer adaan kaa maqlaa inta u yeertid oo wadid kaala dhisdhe adugu ku ogowo ku kontorool Ee, waayahay mudane ee, dadka deegaanku waa dadka ugu badan ee isticmaala wadadan Ee, sida naloo sheegay muddo ka badan toban maalmood ayay jaban tahay Ee, goormo ayaa la dhisi doonaa wadadan
sidaad ogtahay waa horta maamulka degmada wadooyinka wadooyinka ma dhiso waa ilaalinaa maana ma dhisno dhaqaalana kama qaadno gaadiidka mala haddii laga qaadana wax kama qaadano mas-uuliyadda waxay saaran tahay waxaan jeclaan lahaa inaad weydiiso wasaaradda maaliyadda oo gaadiidka ka qaada waan caddaynaynaa si waadix aan barnaamijkaas u caddaynaynaa sideedana hay dawlad kastay mar kastoo jirta maamul degmo buundo iyo jid hay-ad ma koontaroolo amniga unbuu sugaa wadanka ka horqabaa inuu annagu inaan gaarsiinaa xaqu leenahay waana gaarsiinaa lacagtana ummadda ayaga ka qaada oo gaadiidka ka qaada caawa gaari idhahay aniga guddoomiya lacagaas iga qaadaahay ma jiro mid laga soo qaadana layma keeno marka waxaan jeclaanaha in anu waxaan kuu sheegay abaabulkeeda iyo meeshaan gaarsiiyey iyo meeshaan ku ogaa nidaamkaas halkaasaa lagu ogya ciddii wax qabanaysa oo deegaanka wax ka qabanaysa ee hebelaa saas yiri iyo hebelaa saas yiri annagu ma rabno annagu mas-uuliyadaan nahay cidda ila waxaan qabaya waxaan rabaa inaan mas-uuliyad aan ku aqaano ay wax ku qabato nin askari oo ciidan ka tirsan oo hadda anigu waxuu deegaanka hadda ka qabaayo gooniyana aan arag wuxuu dhibaayana aana aragna hadda inaa hebela saasuu yidhi saasuu yidhi waxba ma tarayso aniga waxaa wax taraysa mas-uuliyadda anu markaa mas-uul ahay mas-uulaan wax ku ogaadaa aniga bundadaas in shaqada laga qabto waxaan ku ogahay cabdirashiid ninka la yidhaha gurey gaadayr ayaan ku ogaa isagaana la wareegay isagaana haddii amarba dhaqaalaha meesha ka soo qaado xisaabiya barnaamijkaas halkaasaan ku ogaa halkaasaad ka taxeexaysid insha allahu waayahay mudane wadadan muddo ayay jabneed maalmo kooban ayay jabneed ma jiraan wax khasaare ah oo soo gaaray gaadiidleyda isticmaasha halkaas maadaama ay tahay waddo halbowlo oo ah isku socodka gaadiidka jile aniga ma maqal ba- wadadaan horta baabuur maray sidaan ognahay wadadaani marka hore j- meeshaan dhisan buundada waa tagnay buundada markii la dhisay shaygaa laga kormariyey shaygaa laamigu kasii korreeyey ja- laamigiyaa dhammaaday shaygiyaa dhammaaday buundadii aa- aa loo tegay buundadii aa jabtay marka baabuur ka gudbaayey ayaana dhabalka ku dhiftay waana ka gudbay waxna uma gaarin kabdacdina baabuur ma kormarinba wax geesaa ka mara maahan marka wax khasaaro oo anagu hadeer aniga aan maqlay ma jirto buundadan in la dhisana waxay saaran tahay oo waajib ku tahay aan geesna looga leexanaynin ee, wasaaradda maaliyadda ee, dhaqaalaha jidka laga qaado maamusha ayay waajib ku tahay ee, ayaguna dad diidan kuma ogeyn ee, weliba u istaagay inaan ogaa dee wixii isbedelay aadaan u jeclaan lahaa inaan weydiidiin gudoomiyaha degmada cadaadoo cabdulahi cabdiraxmaan xuseen tootoole ayuu kaasi oo ka hadlayay eedan uu soo jeeshay ee, cabdirasaaq warsame guuleed oo ka mid a dadka deegaanka islamarkaasna isku xilqaamay inuu dhiso buundo go-day oo ku taala meel duleedka ka ah magaalada cadaadiyo xarunta baarlamaanka galmudug raadiyo xadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada wareysan oo la socotaan saaxiibayaal qaybi ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badanta ee kalamaan wareer kalamaanow haddii dowladnimadu qof laga dhigo sawir ahaan madaxtooyadu waa madaxii luguhuna waa xeerdejintii gacmuhuna waa garsoorkii feeraha iyo calooshana waa dowlad goboleedyadii haddaba afarta xubnood haddii ay xanuunsan yihiin midad hor daweyn lahayd war lugaha la daweeyaa iyagaa meel kasta lagu aadaay war gacmaha la daweeyaa ilaa iyagaa wax lagu qabsadaa war madaxaa la daweeyaa sababtoo ah indhihii iyo dhegihii baa ku yaalla war calooshaa la daweeyaa calir meel kale kama yimaadeen war nimayow haansaablaa malgaada kor ololasin sheegasan feerogi saabkan hayang madaawaytaana madasagaada maase arhaanyo saabma bukaane maskaxdaan daaweylahay iyadaa caqligii ku jiraahe adaro meel la daaweeyiyo meel la daayo toona midnaba malihidine ordoonna daayaniyow oradhaa war ma haysaane maamul goboleedyadii iyo xisbiyadii mucaaradkaa in badanoo ka mida iyo siyaasiyiin kale iyo xildhibaano ayaa ku shiray shalay nairobi hadda siyaasaddii waa kululaatay war intay kukuuyada u yaacayeen maxay ugu iman waayeen jumhuuriyadda somalilan warnimayow saas maahane xildhibaan fiqi wuxuu yidhi xukuumad cusub baan soo dhisaynaa xukuumaddaanina waa fashilantay madaxweynuhuna waa kii yidhi tala hallan siiye waxaan kula talinaynaa inuu xukuumaddan rido hore waxaa loo yidhi shimbiriba codkaad cayda talahumoy halkaba talahumoy halkaba war hatani leya hukumaddu isridoy warnimiya mayn udubkule intigasiibane antilay suraane antilay kasiibane antilay suraane may use amal war maye halkan rabay roobku ma helay weeyi war brofesor gandi wuxuu yidhi maqaamka magaalada muqdisho dowladdaana waa inay caddaysaa ilaa iyo cartaa laga hadlahayo welina go'aan cad lagama gaarin war ictiraafka somalilan ilaa sagaashankii baa laga hadlaye maxay wax uga soo saari waayeen qoladani war wasiirka warfaafinta daahir maxamuud geelle waxa uu yidhaahday mucaaradku guuxooda waa ka dheereeyeene yaysan ka badbadinin aryaadhaha madaxweyne farmaajo shala masarow aaday maantana wuxuu ka qaybgalaa shir looga hadlaayo xaaladda suudaan oo kacsan iyo liibiya war waa kaafiya kala dheeriye qof bukaa wax ma daweeye madaxweynuhu intuu shirka suudaan iyo liibiya ka qaybgelayo soomaaliya xaggee ku ogaa warnimiyo ani warsiinhaaye galmudug walwelbisidii doonimayn wallaahi aan loo dhammayn bilaahi aan loo dhammayn wallaahi aan yeelaynin bilaahi aan la yeelaynin si aan la haayan shirkii madawiinaga ulma udiinkan furi yaqaada een hatana war saas ma ahane dowladdu ayadaa galmudug laba wafdi ka casuumatay wafdigii rasmiga ahaa ee aan carooday war macallin maxamuud baa galmudug culummo ka ahe maxaa isaga loo casuumi waaya haddii culummo la rabo
looma dhamadi naftiya ma ahahe war guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi saddex kun oo askari iyo cusub baan xamar u diyaarinay rabadaanka afurka nooga harantiyaana oo adeer kuwii hore mabaali bay noqdeen war maya amniga sugahayaan war nimayow rag siyaasad iyo amninka sheekaysanaya ayaa waxaa ka hor yimaada nin odaya markaasba wuxuu ku yidhi waa habeen sakdhahae neecawdii meel ku sheega war adooga mar wahadaaro maylan arwaay war meesha maanta salaada roobdoonta ah laga tukaday waa beledweyne war meesha biriqdu maanta dadka ku laysay waa buulo fullaay oo ka tirsan gobolka baay wareedhaha waxaa la yidhi kalamaan tartamayaal ma aha xilal u taagnaa tixdeed iyo tiraabkuna ma aha tacab ku doondoon tiradii shaqada loo dirtay toosh u noqotaayoo tala bixin uunbay waddiya toosin weligeed war anugu waxaan idin dhihi lahaa haddii xooggu dhaqaaqoo difaacuu xala seexday xagtirkii u banneeyo taasi weyla xaraar war macaanna ma lihidine weligiinba isku meermeereefta horta lagu kala kaxaynaya meesha war iiraan iyo indiya ciidankoodii bay isku biiriyeen war madaxweynayaasha ruushka iyo waqooyiga kuuriya butin iyo jinja aan u ah waxay ku shirayaan maalmaha soo socda mosko war mooska talyaanigii abuurayba ay fara ka haayen ninyow war nimayow ani waxaan ku talin lahaa in madaxweynayaashii hore afrika ay kulmaan hadday kuwaasu shiraan donald trumpna intaa la geeyhaahe waxa aad sheegaysaan ka fiirsada dalkiinana u shaqeeya horta madaxweynayaashii hore afrika annagu meeqaan ku leenahay warkaa noo
aad iyo aad ii mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalamaan ku soo dhowaada heestu beligow barnaamijka idi ballan qaaday
waswaalka weyne dalka yaa iskale waswaal daweyne dalka yaa iskale kan qabiilka diidaale midnimada doonaale kan qabiilka diidaale midnimada doonaale
heestaas waxay gabagabo tahay barnaamijka caaw uu soo saaray ilaa socodsiin anigu xasana cumar axmed ibraahim saxiifo ii farsamaynayo tan intaan barnaamijka dib dib ugu kulmi doono nabad ahaada
kandajiyay aqoonto dadku ka aflaxaanu daabaca tacliintaale
dalaga iyo beeraha kanyaambada u daabto oo dhaqaalaha
durkinayaale dhaqala durkinayaale kandajiyay aqoonto dadku ka aflaxaanu daabaca tacliintaale
dalaga iyo beeraha kanyaambada u daabto
durkinayaale dhaqala durkinayaale caafimaadka doona daaweeya cudurku gabardooya cudurkaale danyarta u adeega aabihii iyo maatada iimaankiisu deeqaale caafimaadka duunaha daaweeya unku dabagooya cudbaale danyarta u adeega daabihii iyo maatada iimaankiisu deeqaale waa su'aal daaweyne dalka yaa iskale وسؤال داويني دلك يا إسكالي
nabadaadone aan daayicin nidaamka dowladnimada jecel bahale
بديو قدهبا دنجرها أمي قليل دقناتا وقلين بالي
ogolay baale دقناتا وقلين بالي
nabadaadone aan daayicin nidaamka dowladnimada jecel bahale
بديو قدهبا دنجرها أمي قليل دقناتا وقلين بالي
ogolay baale دقناتا